Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay qorshaha horumarinta u adeegista arrimaha bulshada ee maamulka Jubbaland. Waxaa ka qayb galay kulankan qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee maamulka Jubbaland iyo howlwadeenno ka socday wasaaradaha kale ee Jubbaland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdulaahi Rabi, ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
biniaadamka baahiyihiisa aasaasiga ah dhan baa waxay ku jiraan pilarkan ayay ku jiraan sababto tahay dadka bulshadan aan mas-uuliyadda aan maanta hayn aan u haynaay waxay u baahan yihiin oo dhanba pilarkay ku jiraan aa kamid haddii waxbarasho ay noqoto haddii caafimaad ay noqoto haddii adeegyadii kala kala duwanaa ay noqoto biyaha ay kamid yihiin wax kasta oo adeeg aasaasi oo loo baahnaa pilarkay galayaan marka ka mid haddii intaas marka aan maaragtay inagoo taa dareensan qorshihii aan soo gudbinay wasaaraduhu ay soo nuxurkii wixii yarka markaa u arkayeen muhiim inay ay soo direen maantana aan ku kaga kor shaqeyno prioritiska aan leenahayna aysan naga kordhamin sida agaasima hurda uu sheegayay wixii aan qorna shan sanaba aan dejinaayey wixii ka fulay iyo wixii aan ka fulin aynaan kala garanaynin dad qorshahooda u qaldan yaan noqonayna marka si dad qorshahooda u qaldan yahay inaan u noqonin cid kasto wasaaradaha laftirkooda waxay qabanayaan wasaaradda waxbarashada qorshahan shanta sanaha ay ku darsatay istaraatiijiyadda jubbaland ay leedahay maxaa uga fulay iyadaa la rabaa inay iyada naftigeeda ku dabagasho wasaaradda qorshayntoo barnaamijkan u qaabilsan ay kor ka siiyadana ay dhahdo maxaa suuragal maxaase suuragal wax badan oo fara badan oo aan dejisanay oo aan loo suuragelin oo qorshihii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad hadda loo fadhiyo laftirkiisa inta haddana lagu soo daray ka dhex muuqanaya haddana aan fulimaadin marka waa inaan isweydiinaa saadaha iyo cilladaha keenaya inaysan inoo qabsoomin agaasimayaalow akhyaarta dhammaan wasaaradaha kala duwan ka soconaanay waxaan u baahanahay marka xooggeen iyo aqligeen iyo aqoonteena inaan intaan kaashano maanta qorshe sax ah oo inoo suuragal wax realistic waxaan inoo suuragelaynin oo aynaan targetka shanta sano gudaheeda aynaan qaban karaynin inaan ku daalmaan ka doodnaan gelinaa meeshaas waxaa ka muhiimsan wixii muhiim aha oo haddana laaan qaban karno ee dan u ah bulshada dalagyada abaan maaragtay inaan xoogga saartidiin oo aad wax ka soo saartaan maanta loo baahan kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta u adeegista arrimaha bulshada ee maamulka jubbaland